bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeenaana caawa idiinayna kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo wada tashiyo ku aadan dagaalka ka dhan al-shabaab ka wado magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudugga ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab ka fuliyey degmada runugood ee gobolka shabeellada dhexe laba beelood oo wax iska dilay oo ku heshiiyey inay diyo kala qaataan kadib kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda ah dhallinyaradii ciyaaraha soomaaliya oo maanta hortegay mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya abaabul dagaal oo ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab oo si xooli ah kaga socda deegaanada maamulka galmudug dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo saartay awaamiir ka dhan ah deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha shabaab una dirtay shacabka fariin ku aadan inay isaga fogaadaan goobaha ay tuhmayaan inay ku sugan yihiin dagaalamayaasha shabaab
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeenimo axad ah isniin ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha agosto laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan haddii aanu ku biloawno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa halkaasi waxuu ka wadaa abaabulkii ugu dambeeyey ee ku aadan dagaalka ka dhana kooxda shabaab halkaasi oo kulamo kala duwan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kula qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug odayaal dhaqan kuwaasi oo uu kala hadlay dagaalka ka dhana shabaab iyo weliba ee duurka ay ku leeyihiin odayaasha dhaqanka sidii ay kaga qeyb qaadan lahaayeen marka la eego dagaalka ka dhan al-shabaab ee dowladdu dooneyso inay dhowaan si rasmi ah kaga bilowdo deegaanada maamulka galmudug madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si gaara odayaasha dhaqanka kala hadlay ee arrimaha ku aadan dagaalada socanayo iyo weliba deegaanada iyo ciidamada dowladdu ku waajahan yihiin sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa ku booriyey inay ka hortagaan qorshaha dagaalamayaasha shabaab uu sheegay inay ku kala qaybinayso dadka deegaanka si ay u helaan buu yidhi maalmo ay ku carqaladeyn karaan marka la eego nolosha iyo weliba horumarka bulshada sidoo hadalka udhiga madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo muddo ka badan toddobaad ah jooga deegaanada galmudug ayaa abaabul markaasi ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab ka wado deegaanada maamulkaas isaguo kulamo kala duwan la qaatay intuu magaalada dhuusamareeb uu joogay qeybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka galmudug ayaa dhinacooda waxaa lasoo warinaya inay ballan qaadeen ama madaxweynaha jamhuuriyadda u ballan qaadeen inay garib istaagi doonaan dowladda federaalk ee soomaaliya taageeri doonaana qorshaha dowladda ee ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab si kastaba ha noqotee howlgalkan qeybtiisa duqeynta cirka ayay dowladdu si xooli ah kaga bilowday qeybo ka mid ah ee markaasi gobolada soomaaliya iyadoo maalmaha soo aadana dowladdu sheegtay inay sii xoojin doonto howlgallada ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab geesta kale ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgallo ballaaran ka fuliyey degmada nurgood ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya halkaasi oo ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo maalin ka hor la wareegay guutada gumac ee qeybta markaasi ilaalo qaran ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgalladan oo ahaa kuwo lagu xaqiijinaya amniga waxa ay ka sameeyeen degmada runurgood aanilada deegaanka runurgood iyo weliba deegaanka kale ee hoostaga ee hiloologaab la yidhaahdo waxaana ciidamada halkaasi ay ka saareen miinooyin ay dhulka ku aaseen dagaalamayaasha shabaab waxaa sidoo kale ay qabqabteen dad looga shakisan yahay inay la shaqeeyaan dagaalamayaasha shabaab sida saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ee u xaqiijiyeen warbaahinta dowladda si kastaba ha noqotee dhowaan ayay ahayd markii ciidamada dowladda ay dib ugu laabteen magaaladaasi markaasi runugood halkaa oo horaan ciidamada dowladda dib ay kala wareegeen dagaalamayaasha shabaab geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aynu fiirino markan laba beelood oo wax iska dilay ayaa waxay ku heshiiyeen inay diyo kala qaataan kadib kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda ee muqdisho ilhaan mustafa ayaa soo jeedinaysa faafahinta murtan
dilay wiilkayga maxamuud cabdulaahi maxamed aan heshiis goobjooga qaadanay ooaan qaatay weliba ani waana ku qanacsana
magaalada muqdisho waxaa maanta heshiis diyo kala qaadasho ah ku gaaray laba beelood oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ciise maxamed maxamuud oo hadda ku jira gacanta dowladda ayaa laba sano ka hor dil u geystay allaha u naxariistee maxamuud cabdulaahi maxamed beesha suro direed iyo beesha abgaal daa-uud oo ah beelaha dilka dhex maray ayaa maanta magaalada muqdisho ku gaaray heshiis iyaga oo kala qaatay diyo waxayna sidoo kale ay sheegeen inay qorteen warqad nootaayo ah oo caddeyneysa inay labada ehel heshiiyeen nabadoonada beesha direed iyo waalidiinta wiilka laga dilay ayaa cafis u fidiyey wiilkii dilka u geystay wiilkooda waxaayna sheegeen inay diyo ay ka qaateen iyaga oo xusay inay ku qanacsan yihiin heshiiskan ay gaareen anigoo ah anigoo ah cabdulaahi maxamed xuseen oo ka hadlahaya dhib yaroo igu dhacay oo la dilay wiilkayga maxamuud cabdulaahi maxamed anigoo ka dhashay beesha direed khaasatan surro ka dhashay ee waxaan ka hadlahayaa dhibkii isoo gaaray ilaahay dartiis inaan dadkii isoo gaadhsiiyey sidii dhaqanka uu yahay iyo diinta la raacay ee laysku waafaqay wiilkaas in xaajadiisa niman odayaala iyo labada qabiil oo ka wada siman aan heshiis goobjooga qaadanay oo aan qaatay weliba ani waana ku qanacsana waxaan halkan u taaganahay maanta oo taariikhdu tahay saddex-iyo tobanka bishii sideedaad laba kun saddex iyo labaatan heshiis laba darafa anigoo ka mid ah nabadoonnada beesha direed khaasatan surre khaasatan qubays heshiis laba dhinaca dil maaragtay uu geystay ninka la yidhaahdo ciise maxamed maxamuud beeshiisu tahay abgaal daa'uud yuusuf daa'uud ninkaasu waa ninka wax geystay ninka wax loo geystay anugu waxaan ka soo jeedaa beesha dhibanayaasha oo loo geystay dilka waxaa nabadoonkiisa ahay adeerkiisna ahay ninka la yidhahdo maxamuud cabdulaahi maxamed xuseen waxaan ku heshiinay labadeeda daraf ninka wax geystay in diyo lagu cafiyo diyadaasu qiimaheedu waxay wuxuu dhan yahay labaatan iyo laba kun oo dollar muddadeedu waa saddex bilood waa bisha koob iyo tobnaad koob iyo tobankeeda bisha koob iyo tobankeeda weeye taasoo saddex bilood ah sagaashan cishaa marka heshiiskaas labada daraf aan galnay waa ku qanacsannahay shan kun oo horumarina lacagtii saddex labayo labaatankaas shan kun oo ka midana waan horaan u qaadnay toddoba iyo tobanna way dhiman tahay beesha yuusuf daawud bay ku dhiman tahay dhanka kale ehelka wiilka wax dilay oo goobta ka hadlay ayaa iyaguna shaaciyey inay heshiis la gaareen ehelkii wiilkii uu dilay wiilkooda ayna magdhow bixiyeen waxayna soo bandhigeen warqad nootaayo ah oo caddaynaysa heshiiska labada dhinac waxaa weeye mataqaanaa aniga waxaan dhalay ciise maxamed maxamuud geystay dhib oo annaga oo naloo yaqaano eher suubiye dhibkaas oon ka heshiinay cabdulaahi maxamed xuseen aan ka heshiinay iyo ahladiisa oon ka heshiinay waxaan ka mid ahay laba daraf oo dir iyo iyo kale ah qayb ka mida waxaan ka socdaa wiilka dhibgeystaha ah baan adeerkiis ahay nabadoonkiisana ahay saas aawadeed warka waa ugu saxan yahay halka iga horreeyey laakiin inaan darafkayga ka kaaba anigana lay weydiiyey heshiiskaas oo labada darafa oon ku wada qanacsannahay iyo qarashka sida lasoo sheego qaybano baxdo qaybano dhiman tahay waan ku wada heshiinay annagu markaan ahay wiilka nabadoonkiisii dhinaca wiilka waxgeystay aan ka hadlaayo waxaan nahay awiye oo waxaan nahay hiraab waxaan nahay abgaal inta ka hoosaysana nabadoonka reedayda rogaaba sheegay dib hoos lisii dujiyey waa saas marka waxaan raalli ku nahay oon isku waafaqsan nahay heshiiskaas labada dhinaca inaan wax dhibuu ka jirin aanan isku waafaqnay raalli ka wada nahay aniguna dhankayna raalli ka nahay haddaan dhibgeystayaal nahay dhibanayaalna ay dhinac hore raalli ka yihiin saad kuba maqlayseen hadda codka saasaan rabnaa in maaragtay alxamdulila shukr aan ku soo gebagabayno waa mahadsan tihiin wabilaahi towfiiq
wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu hortegay mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaan sacdiye yaasiin xaaji samatar oo u weheliyay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha xildhibaan cabdulaahi cumar abshiro ayaa maanta shir gudoomisay galfadhigii saddexaad kulankiisii toddobiy tobanaad ee golaha ajandaha kulanka ayaa ahaa u yeeridda iyo hor imaanshaha wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xildhibaan maxamed bare maxamuud iyadoo oo qaar ka mid ah xildhibaanada ay su-aalo ay weydiiyeen mudane wasiir arrintan hadda adin lagugu haysta waa masiibo arrin qaran dhacday arrintan dhacdayna badanaa waxaa ku lug leh oo barnaamijkan sameeyey xiriirka xiriirkan qabiil ma yeelan karo qofkaas ani waxaan qabaaba in la xiro qofkaas qabiilka qof ku soo xushay ina adeer waddankan wax burburiyo waay ina adeer waddankan wax dhibaateeyo waay xildhibaanada mooshinka ka imaaday waxaa ogaaday baaritaan markaa sameeyey gabadha xiriirka oo wasiirka soo jeediyey guddiga olombikada uu u diray inay ku difaacayaan reer ahaan war walaalayaalow waddankeennii burburuu ka soo kabtay waxaan idinka codsanayaa gabadhaas wasiir tilaabo fiicana ka qaaday qofkaas in laga joojiyo shaqada laga joojiyo arrin loo baahan yahay waa arrin bogaadinteeda la waa waxaan rabnaa horta wasiirow horta wasaaradda isboortiga ma heli kartaa annaga waxaan rabnaa insha allah inaad horta sharciga noo keento si aan kuula shaqeeyno oon kugu toosino wasaaradda dhallinyaradii isboortiga waa la ogyahay soomaaliyana waa la ogyahay gobollada dhagaxyada badan oo goboladan ka imaanoo kale aa laga dooni jiray dadka ruuraaya annagaa kula shaqaynayna horta sharciga keen naadiyadiina adi wax ma ka qaban kartaa waay horta ka sharcigeeda keen kuwaas annagaa wax ka qabanayna wax kama qaban kartida kow annaga baarlamaaneena wasiirada laga cabsanaayo aan keenno
wasiirka waxaa weydiinayaa wasiir ma noo sheegi kartaa sababtaad garoommada u xirata markaad xiriirka isku dhacdaan isla maalmaha xigana waad ogolaataa in garoommada lagu ciyaaro waxaa dhacday maalin dhoweyd oo aanu isla xisaabtan kula samaynay oon u yeedhaynayna guddoomiyaha fiifa inaad ka xidhatay laba tiim oo la yidhaahdo horseed iyo jeenyo oo labada tiim ee ugu taageerada badan gobolka banaadir ah aad ka xidhatay garoommada adigoo ah wasiirkii dhallinyaradii isboortiga waddanka waxaa u badan dhalinyaro boqolkiiba shan iyo toddobaatan wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha ayaa ka jawaabay qaar ka mid ah su-aalihii ay weydiiyeen xildhibaanada golaha shacabka
marka hore waxaan salaamaa guddoonka sharafta leh xildhibaan golaha xildhibaanada golaha sharafta badan ayagana waan salaamaa sidoo kale bacda saxaabad asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu salaan kadib haddaan su-aasha toos u abaaro jawaabtii ay weydiisay xildhibaanadeeda xildhibaan ifraax maxaad garoommada uga xirataa xiriirka annagu garoommada waxay leeyihiin habraacyo iyo nidaamyo lagu maamulo ay wasaaradda u dejisay habraacyada iyo nidaamyada haddii qolyaha ka faa'iideysta ama federeeshanada wasaaraddu ay kula jiraan haddii wax khilaafsan ay sameeyaan ama aysan maxay toole soo dhamaystirin annaga waxaan sameynaa automatically maxaa la dhahaa halkaasi ma soo buuxiyaan shuruuda haddayna soo buuxinna waxaan ku sameynaa inaan soo buuxiyaan aan u dirnaa wax gaar oo ma jiro oo aan ugula dagaalnay xiriirkana inta badan waxay ku qotantaa isqabsiga wasaaraddii ayaga yacni oversightka wasaaraddu ay leedahay inaan annaga u sheegno si ay annaguna nogula xisaabtantaan haddii laakiin ay yidhaahdaan waa madax bannaanna oversight ma lihiin garoommaduna dee dowladdaa leh wasaaraddaa iska leh waxaa le dowladdaa leh
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii wariyahayaga xasan cabduqaadir aniil ka guud ahaan warkii habinaada caawa kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho waa naga intaa nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga rediyo dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel